ciidamada amisom hade dhulkan ayaga uma dhalan mana kala yaqaani waa niman maaragtay dalka soomaaliya usoo gurmaday una baahan in lala shaqeeyo marka waxaan dareemi karaa inaysan ka helin runtii maamulkan ay dawladda dhexe ay ku wareejida meesha ee madaxda uu ka yahay shariif xasan inaysan wax wada shaqeyn oo ka helen inaysan jirin taasaa keeni kartaan isleeyahay mar haddii meel haddii la joogo cadowna lala dagaalamayo waxay tahay in ciidamada soomaalida iyo ciidamada amisom iyo maamulka halkaas joogaal ay isla shaqeeyaan si cidda dhabtaa bulshada looga helo iyo cadowga sidau usoo wajahayeen ama meelaha istraatiijiyada ee cadowga oo maaragtay u fudud si loogu sheego marka waxaa dareemi karaa horeyna aan uga u sheegay anigu anoo guddoomiye ku-xigeenka amniga ah in xaaladaas ay suurtagal tahay sida maamulka koonfur galbeed oo ku dhaqmayo in ay keeni karto in cadowga dib ugu soo noqdo gobolka shabeelladood taasoo aan isleeyahay waxaa meesha ka baxaysa dadaalka iyo qurucda iyo hanaanka dawladda dhexe ay ku dadaalayso oo maaragtay caasimada iyo sida xusaska iyo nidaamka iyo amniga ay ugu jiraan maadaama uu daris leeyahay in lagu qalqalgeliyo in la rabo arrintaas marka adigu sababta ugu weyn ee amisom ee shabeellaha hoose uga soo baxaysa deegaanada waxaad leedahay waa wada shaqeyn la-aanta maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ayaa waxay sameynaya waxaad dareemi kartaa waxa owdhigla ka dhacay waad ogeed maalin dhaweed waxa afgooya ka dhacay waad ogeed waxaa dhaleega ka dhacay wayd ogeed cid ka hadlaysa iyo cid ay xanuun ku haysaa midna ma jirto bulshadii waxaad dareemaysaa in dalka lagu abuuro oo laleey amisoma soo guurto soo banayday hadda runtii amisom ma soo guurin istraatiijiyada macnaha maaragtay meelaha sida hadda buufa oo kale way ka guurtay shalaambooda iyo wax ka degeen owdhegle way kasoo baxeen waxay soo degeen meesha la yidhaha lamber conton laagay kasoo guureen waxay usoo degeen balidoogna runta waxaanan dareemi karaa inay tahay de dadku dad dhulka kala yaqaana maane in lala shaqeeyo oo dad dhulka kala yaqaana iyo maamulkii shaqaynayaba intaba riimiyad jab ay ku riday dawladda koonfur galbeedaa sabab u ah marka waxaan leeyahay arrinkaasi dawladda dhexe maamul ay meesha ku halaydahi ma jire waxaan qabaa inay baarlamaanka iyo wax dhab inay soo farageliyaan wax shabella hoos ka jir dhaqaala un baa la qaadaya dhaqaalaha la qaadaya mabaar ismaaciil iyo waxaa lagu qaadaa mukiga inta udhahayda ummadii o dhan hadda way taagan tahay inay baabuurta iyo wixii dhama ay iska wada dhigaan oo shaqa joojin la sameeyay taagan tahay waxayna kusoo noqonaysaa arrinkaasi dawladda dhexe marka waxaan rabaa dawladda dhexe waxaan uga mahad celinaa horta dadaalka iyo qurucda iyo sida ay u jeceshahay in wadankan maaragta nimankan laga sifeeyo marka waxaan qabaa arrinkaasi waa arrin kusoo wajahan shaqada dawladda dhexe ay haydo maxaa yeele maxaa waaye maamulka koonfur galbeed iyo maamulada dhisan shuruucdii iyo wixii o dhan waa isku dhex yacsan yihiin marka waxay u baahan tahay arrinkaasi arrin gacanta in lagu hayo u baahan